بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد ولاad ilaahi subxaanahu watacaala mahadle xiriirka alfusubisay baan ugu mahadcelinaya walaalow waxaa ogtihiin nimanka ayaga inay yihiin mucadineed oo murtasaka ah oo mufsidiin arrimo ilahay fasahaadinaya maalmahana waxay ku wadeen miiga kismaayo ereereeda ah inay dadka xoolaha ka dhacaan waana meel u jirto afartan iyo shan kilomitr magaalada kismaayo ayay dad kaga dhaceen xoolo dhan laba kun oo neef oo geed ah ciidanka dowlad goboleedka jubbaland shacabkaas ayuu u gurmaday meelo kala duwan ayuu dagaalka ka dhacay xoolihiina nimankii waxay ka laayeen oo ay dileen afar boqol oo neef oo geela dilay waxaa baday la dhaceyn calaa kulli xaalin ciidanka dowlad goboleedka jubbaland iyo iyo iyaga dagaal ba-an meeshaas kaga dhacay ilaahayna wuu ku burburiyey wuuna ku dawaan ku dayeen baabuurtigiinkana waa ugu gurmay erida hadda annaga ku sugan magaalada kismaayo mees labaatan kilomitr ujirka hadda ciidankeena ku sugan saddex suro ayaga gacanta ku aadeenna waan kala wareegay waa tahay marka geela kan aad leleedahay shabaab baa ka haystay tiradooda waxaad ku sheegtay laba kun afar boqolna waa waa dhimasho miya afar boqol oo neefna way direen markii us ugu socon waayo xoolihii ilaa xoolaha moogtahay qofkii waday oo reemiiga ahaa inuu aheen uu dareemi karaa wuu socon waayey ciidan tiro badan ay ahaayeen oo maaragtay geela orsiinayay oo laga soo gaaro diidanaa calaa kulli xaalin waxaan ii sheegayaa inuu maaragtay uu socon waayo xoolihii inay la dagaalameen geelihi ay dilaayeen geel afar boqol oo neefna meeshtaa lagu dilay waa tahay marka deegaanadaasu noo kala magacaabo waa xagee waa sooya oo magaalada kismaayo jirta toddobaatan kilomitr lixdan oo kilomitr janaac cabdilla meel la dhaho u jirto kismaayo iyo beerxaani meel la dhaho oo u jirto afartan iyo shan kilomitr ilaa afartan iyo sideed kilomitr waa tahay maxaa keena marka sabaabku shabaabku inay weeraraan dadkaasi xoolo dhaqatada oo geela intaa leeg ay ka qaataan sababtu maxay tahay wala walaal shabaab shabaab dadkii reer beledka ahaa magaalada ku noolaa ay u baabi'iyeen hadda rabaa inay reemiig inay baabi'iyaan inay magaalooyinkii qarax iyo dil iyo jibba inay u geysanayeen haddana maaragtay haddana miigii bay soo aadeen marka shabaab muxuu usoo diraa waxaa lama qabo shabaab waa horar horarkana in laiska celiyo mudan yahay waana ka celinayna shacabka reer jubbaland iyo shacabka soomaaliyeedba meel walba ay joogaanba okay marka shabaabku ma dadkii xoolo dhaqatada bay dagaal kusoo qaadeen xoolihii saasay ku kaxaysay mise waa dagaal shabaab iyo xoolo dhaqatadii dhex maray kadibna waxaa u suurta gashay in labadaasi kun oo neef ay kaxaystaan saas miya dadka marka xoolahaaga qofka qofka marka xoolihiisa dulmi loogu qaadanayo wuu ka dagaalamay nimankan iyo shacabkana is awood ma aha nimankan de waa waa urur argagixiso ah oo caalami ah shacabkan dad masaakiina oo maaragtaaye oo oo dareemiya oo dareemi kartaa markii aan ogaanay shacabkeena markii ay ka awood badan yihiina ciidankeena laamihiisa amniga kala duwan dowladgoboleedka jubbaland wuu gurmaday ilaahay subxaana watacaala waxaan ugu mahad celinaynaa maalin walba markaa hor istaagna shabaab in annaga gacanta awoodda una siiyo oo guusha una siiyo taasna allah keenay axad kale keeni kara ma jirto ilaahay aan ugu mahad celinaynaa maaragtay mar marka mar walba nimanka hor istaagna awoodeena annaga
okay waxaa sheegtay in deegaano shabaab cusub aad ka qabsateen geelihii shabaabka ay kaxaysteen maxaad soo celiseen maya maya ciidanka ku qaarna waa laga war qaarna waa lagu dul jiraa ma ma ma karaanba ilaah ciidankiisi karaan awoodooda balaa awoodooda yar daciifa tiradooda noo sheeg intaad gacanta ku haysaan toddoba boqol oo neef gacanteena ku jiraa waa tahay intii kalena meeye way ku maqan yihiin waa daba socdaa ciidankeena waa daba socdaa ma mataqaanaan meesha shabaabka geelaasi la aadeen waa daba socnaa raaskoodii ahayna waa daba socnaa waana la wareegi doonaa inta kaloo gacantooda ku haajirto inta dhimay inta dhima ay direen mooyaan axmed ma yara laba kun oo neef oo geela kaxaysashadooda mana fuuda marka intii xoolo dhaqataday shabaabka dagaalamayeen jubbaland xagay ku maqanayd jubbaland way joogtay laakiin annaga dadka reemiga teleefoonna ma qaataan waa ogtihiin marka annaga mar dambe warkana soo gaaray markuuna soo gaarin ciidankeena wuu gurmaday toddoba boqol oo neef hadda waa haynaa afar boqol ayagaa diriinta soo hartan hadda ay gacantada ku jirto waana la soo wareegi doonaa saacadaha soo socdaan dagaal uu bilaaban doonaa annaga dee annaga lana ciidanka dowlad gobolka jubbaland waan gaarsiinay gurma deg dega shacabkeena reemiga ku nool waana la ogyahay median hoos oo muddageena inaan shacabka soo gaarsiino maaragtaaye gurmad degdega marka waana gaarsiin doonaa abaarahaasna waa ognahay waxaana dhibaayo waaye oo shacabkeena waxa dhibaya anaga waana dhibaaya marka insha allahu tacaala barnaamijkaas insha allahu taala ilahi waxaan rajaynaa mandar khayr qaba inuu shacabkaas iyo deegaanadaas uu ilaahay annaga dhamaanta ilaahay uu noo keeno cadowgaasina ummadda soomaaliyeed dilay oo meel duu taagan inaan kasoo afgarnaan rajaynaa insha allah waa tahay ugu dambayntii goorma aad markaa een soo ee, furanaysaan amaba aad soo celinaysaan ee geelaasi ee maqan ee shabaabku ay haatan haystaan waxaan ku dhahay saacado soo socdaba dagaalada dhici doono iyo waqtiyada soo socda iyo darkabadaan kaala hadlaa kabacdi marka telefoon kuuji dagaalada dhici karo oo ciidanka iyo nimankan waa waa waa waa daba soconnaa wayna is arki karaan marka insha allahu tacaala wixii saas ka dambeeya annagaa soo badigi doona